Dad kun qoys oo ka soo jeeda qoysas sabool ah ayaa waxa ay maanta hay-adda Safaricom Foundation ay gaarsiisay deeq raashin ah oo isugu jira cunnada noocyadeeda kala duwan. Deeqdani raashinka ayaa waxa ay hay-adda Safaricom Foundation u soo marisay xildhibaanka koonfurta Wajeer kaas oo ku wareejiyey qoysas tabaalaysan oo ku nool tuulooyinka koonfurta Wajeer. xildhibaanka koonfurta ismaamulka wajeer mudane maxamed cadow ayaa u mahadceliyey hay-adda safaricom foundation iyo sidoo kale hay-adda lanqeyrta cas ee kenya red cross waxaan maanta halkan u joognaa inaan mucaawino ayna soo gaarsiisay hay-adda safaricom and empesa foundation islamarkaana ay ka caawisay keenitaanka loo keenay bulshada qulcaley iyo ceelcadow ilaa siddeed boqol oo qoys oo kala oo ka baxsan labada boqol ee hadda maanta cuntada halkan lagu siiyey ay aan aad uga mahadnaqaynaa labadaasi hay-adood aad iyo aad bay u mahadsan yihiin cunnadaasi iyo gargaarkaasi waxayna soo gaartay xilli wanaagsan oo ummadda ay isu diyaarinayso bishii barakaysan ee ramadaan waxaanan aad uga mahadnaqaynaa sida ay ula fiirsadeen xilligani ummaddan waa ummad sabool u badan oo dadka halkan deggan ay xoolahoodii kaga le'deen abaarihii istabajoogga ahaa ee sannadaha badan soo noqnoqonayey waxaan u baahannahay mucaawinada wax kaga disan baan u baahannahay cunto dadka la soo gaarsiiyo ma aha xal joogta ah xalka joogtada waxaa uu yahay in dadkan loo sameeya meherado iyo wax ay ku tiirsanaan karaan waxaana ugu horrayso maadaama dhul qara weyn aan leennahay dhul aad u ballaaran aan leennahay dadkeenna ay diyaar u yihiin inay dhulkaas iyagaa dalag ku beertaan waxaan rabnaa dhulkiina biyo uu leeyahay in ceelal intii loo qodo dadkaasi laga caawiyo in ay beeraha beertaan oy cuntadoodu iyagu beertaan islamarkaana wixii ka soo haro waxay iyagu u baahan yihiin suuqyada intay geeyaan familadooda iyo qoysaskooda waxay u baahan yihiin ku dabbaraan taas ayaa ah xalka joogtada ah ee aan u aragno ummadda saboolka ah ee ku dhaqan magaalooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee wajeer south ee iyagu beerkooda uusan beer ugu helinin aan waxay ku tiirsan yihiin haysanin in beero loo sameeyo ummaddeenna yaan annagu ku rayn lahayn waanan u sheegnay maalin walbana waan sheegnaa howlwadannada dawladdana waan u sheegnay waxaa kaloo intii aan socday aan soo maray deegaanka ceelcadow oo dhibaatooyin xagga waxbarashada ka haysto fasalladii iskuulka ay ku yar yihiin haddana loo bilaabay iskuul sare oo janwari aan furnay waxaan u ballanqaadnay inaan dhammaystiri doonno dhammaan agabka waxbarasho ay u baahan yihiin muddo bilooyin gudahooda haddii ilaahay idmo oo qondooyinka ugu horreeya ee khayraadka soo mara xafiiskayga ah looga dabbari doono haddii ilaahay idhaahdo sidaas si la mid ah aan ugu dadaali doonna bulshaweynta wajeer south inta tabaalaysan iyo inta wax tabanayso inaan adeeg hufan aan u fulin haddii ilaahaydasalaamu dhanka kale wakiilka golaha hoose ee deegaanka ibraahim urey ayaa dhankiisa ka warbixiyey wixii uga qabsoomay deegaanka muddada labada sane ee uu xilka hayo waxaan u malaynayaa aniga iyo embiga waxaad noo doorateen shaqa soo ma inaan wax iin qabanaa noo doorateen soo ma shaqada way kalatay laba dhinac waaye dhanna waa county dhanna waa dowladda sare mashmuuca dhanna waa county dhanna waa dowladda sare waxaan u malaynayaa ceelcadow meelaha xoogga aan saarnay ayay ku jirta annaga koowaad saddex meelaa noo darnayd isbitaal waxbarasho iyo dhanka waddooyinka isbitaalka markaan soo galay mashmuuca marka hore waxaan u malaynayaa qolalka way dhisnaayeen renovation iyo waxba muddo dheer laguma shaqaynin lama soo galin waa un la dhis waa laga tagay hadda markaan soo galnay dowladdu waad og tahay system si wax loo saar waqtiga qaadane hadda renovation all of them waan u samaynay all the rooms reecalcaddu markhaati way ka yeenaan filaya guryihii isbitaalka si fiican waa loo horta waa loo diyaariyey waa la wada dhisay chief ay diyaar soo ma sola hadda la geliyey complete ah oo roomskii haweenkii hadday hata isbitaalka la isticmaali kara sola systemkiisa waa diyaar dheeraad mashmuuca ibraahim urey wood waxaan u malaynaa dhakhtar wuxuu ka jooga laba meel bisaa ka jirta qulcaley oo meel ah wax isbitaal uu ka jooga dhakhtar qulcaley oo meel ah iyo waxaa ka jirtay argane meegaag iyo ibraahim urey kud waxaa joogan community health workers oo dhakhtar aan ahayn laakiin oo la hawaya hadda waxaan awood aan saarnay as a county all meel walba oo elcadoodan hata ay ku jirto hadda renovationkeeda aan dhisin dhakhtarkeeda inuu diyaar noqdo waxaan keli aan sugahaynaa sublimentary budgetku maadaama mishaarkooda in la qoro ay tahay sublimentary budgetkan ay ku jiraan dhakhaatiirtoodii sidaan rajaynaya by first of march inuu dhakhtarka hadda uu soo gala ayay ahayd laakiin sublimentary this week uu dhacay so the moment sublimentary la mariyo waxaan rabaa reer alcaddow insha allah tacaala dhakhtarkoodu waa diyaar wuuna imaanayaa because dhakhtar intuu imaanay guriyo bilaash waxaan diyaar ahayn dhakhtar hadduu imaado wax ku qabanaa ma laha guryihiina u diyaarinay waxaan u diyaarinay nalkii iyo wax walba daawadiina waa diyaar dhakhatarkii loo post garay we are just waiting for that one maxaa imaaday maternity saa og tahay equalization fund alcaddow saddex shay aan u gelinay meelay bilcaanta ay ku dhalaan waan u gelinay ها way way ku jirtaa maternity way ku jirtaa isbitaalkoodi isbitaalka naftinkiisa dhulkiisa chiefkan waan kala hadlay waa la fence green rabaa wasaqda ama wixii isbitaalkaas ka soo baxa meesha lagu gubilaayay wax walbana waa diyaar ibrahim urey wod markaan soo galaaya one single secondary school kuma yaalin one single kuma yaalin hadda labaa joognaa ibrahim urey secondary school oo magaalada ibrahim urey ku yaala iyo ceelcaddow hadda aan usoo register gareyn labadaasaa ku taala ugu dambayntiina dadkii deeqdaasi la gaarsiiyey ayaa u mahadceliyeen hay-adda safaricom foundation iyo sidoo kale mudanaha koonfurta ismaamulka wajeer si kastaba ha noqotee waxaa fooda inagu soo hayso bishii barakaysneed ee ramadaanka iyadoo dadka tuulooyinka ku noolna ay muslimiinta iyo hay-adaha gargaarka fidiyo ay ka codsanayaan in la soo gaarsiiyo wax ay maalmaha bisha barakaysan ee ramadaanka ay adeegsadaan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer